bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu doorka roon waxaa qayb ka noqda dab xoogan oo ka kacay qaybo ka mid ah suuqbacaad ee magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada oo xukuno dil toogasho ah ku fulisay rag dilal kala duwan ka geystay magaalada baydhabo ee gobolka baay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalka uganda tababar ugu soo xiraya cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya munaasabad lagu soo dhoweynayay sharciyeynta hay-adda sirdoonka iyo nabasugidda qaranka ee nise oo lagu qabtay magaalada muqdisho howlgallo ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha oo lagu soo qaqabtay tiradii ugu badneyd ciyaalweerada somalilan oo lagu eedeeyey inay dishay maxaabiis ay ku qabatay dagaalkii ka dhacay laascanood oobada dibadda aad ku maqli doontaan warkeenana waxaa qayb ka noqon doona madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo sheegay inuu filayo in la xiri doono maalinta talaadada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu doorkar kuwii markaasi ugu doorkarona iminkana waxaad kusoo dhawaataan eegii oo faahfaahsan aan ku bilaabnay dab xoogan ayaa waxa uu ka kacay qeybo ka mid ah suuqa suuq bacaad ee degmada yaakshiid sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington
dabkan ayaa waxa uu marka hore uu ka bilowday gaari nooca soomaalida u taqaano t m ka oo yaalay qeybo kamid ah suuqbacaad ee magaalada muqdisho dabka ayaa waxa uu qabsaday gaari kadibna waxaa qaraxday salbatooyada gaariga shidaalka sidaasina waxa uu dabku ku qabsaday tabeelle ama baalle ka agdhowaa oo koronto ay ku xirneyd iyadoona dabka uu sidaasi uusii faafay goobo ganacsi oo ku yaalay suuqbacaad ee magaalada muqdisho dadguubjoogyaal howlaha idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay u sheegeen in dabka damintiisa ay qaadatay muddo islamarkaana gaadiidka gurmadka deg deg ah ee dabdamiska ay kasoo daayeen goobta uu dab ku kacay islamarkaana muddo daqiiqada ah dabkaas u socday kadibna uu sidaasi kuusii faafay qeybo kamid ah suuqa waxaana la sheegay markii dambe gaadiidka dabdamiska maamulka gobolka banaadir iyo kuwa shirkadaha isgaarsiinta ay soo gaareen goobta islamarkaana waxa ay ku guuleysteen inay damiyaan dabka sawiro laga soo qaado goobta ayaa muujinayay qiiq xoogan uu ka baxayay iyadoona uurada cirka isku shareertay taa oo laga arkayay qeybo kamid ah degmooyinka gobolka iyadoona la sheegay in haatan xaradda ay la tacaalayaan weli gaadiidka gurubka deg deg ah ee dabdamiska sidii ay u damin lahaayeen qeybo kamid ah dabka oo weli sii soconaya waxaana la tilmaamay in goobta uu dab ka kacay ay tageen ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda soomaaliya kuwaas oo aaga xiray magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa waxaa marar qaarkood sidaan oo kale suuqyada ku yaalla ee u kacan dabab xogan iyadoona maalinta shalay ahayd in qeybo ka mid ah suuqa bakaaraha uu dab xogan uu ka kacay iyadoona ugu dambeyntii lagu guuleystay damiinta dabkaas
xuseen washington maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukuno dil toogasha oo kala duwan ku fulisay rag dilal kala duwan horey ugu geystay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay raggan labada nin ee markaasi dilka toogashada lagu fuliyay waxa ay kala yihiin ama lagu kala magacaabaa doctor xuseen maxamed cabdi nuur iyo sidoo kale abaadir isaaq nuur ayaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ee kal hore ay ku rideen heerarka kala duwan ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ninka hore ee lagu magacaabo doctor xuseen ayaa lagu sheegay inuu horey u dilay xaaskiisa halka kan kalena markaasi uu dilay askari ka tirsan booliska koonfur galbeed toogashadan ayaa saaka waxa ay ka dhacday caratuurka markaasi waqooyiga baydhabo oo halkaasi ay ku fuliyeen ciidamo markaasi loo diyaariyey inay xukunkaasi fuliyaan dhanka kalena markaan haddii aan eego madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka uganda tababar ugu soo xiraya cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu markaasi ka degay garoonka markaasi dalkaasi ee uganda isagoo halkaasi madaxweynaha ay kusoo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray xalay magaalada kambaale ee dalka uganda halkaas oo tababar ugu soo xirayay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed madaxweynaha ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka caalamiga ah ee embede international airport ayaa markaasi mahadcelin ama ugu mahadceliyey dowladda iyo shacabka uganda doorka ay ka qaateen dib udhiska ciidamada soomaaliyeed si nafurimo leh ay u wajahaya dagaalka ka dhanka al-shabaab dhiigoodana uu horeeya xoreynta dalka iyo xasuloonida gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dul istaagi doona tayada tababarada ay qaateen guutooyinka ka tirsan ciidamada xooga dalka isagoo la wadaagaya guulaha la taaban karo ee ciidamadu ay kasoo hooyeen howlgallada dalka looga xoreynayo al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay markaasi hubeynta ciidanka qalabka sida oo aasaas u ah dowladda dalkeena iyo si markaasi guul deg dega laga gaaro dagaalka dalka markaasi looga sifeynayo al-shabaab sida markaasi lagu sheegay warkani dhanka kalena markaan haddii aan eego munaasabad lagu soo dhaweynayay sharciyeenta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabad lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay sharciga hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka madaxweynahana uu seexay ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeya ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro xildhibaanada labada aqal qaar ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir saraakiil waxgarad culimaa udiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay guddoomiyaha degmada warta nabadda seynab xabse iyadoo ansixinta iyo saxiixa sharcigan uga mahadcelisay labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaan nahay guddoonka degmooyinka gobolka banaadir waxaan usoo dhaweyneynaa si diiran waxay ahayd shaqo la rabay in mar hore la qabto laakiin aan leeyahay wakhtigeedii kusoo aaday oo aan rabno inaan uga mahadcelino xukuumadda oo wakhtiga badan gelisay baarlamaankii labada aqal ee ansixiyey iyo madaxweynihii gartay asagana ee qalinka ku duugay xasan sheekh maxamuud dhammaantood waxaan leenahay mudanayaal aada baa u mahadsantihiin waddanku gaar ahaan annaga dadka aan matalno ee degmooyinka hoose ee shacbiyadda culeysyo badan aan ku qabnay inay sharci la-aantaas dad badanna way u dhibtoonaayeen dad badanna caloosha ayay wax ugu haayeen laakiin maantay in la yidhaahdo hay-addii waxay leedahay sharcigaas oo xuduudaasa shacabkii muwaadinkii soomaaliyeed iyo askarigii ama hay-addii kala qaban kara waxay tahay waxaanan mahadcelinteeda lasoo koobi karin taliyihii hore ee nisa cabdiraxmaan turyare iyo xeelalayaha guud ee maxkamadda cabdulaahi buula kami ayaa dhankooda soo dhaweeyay sharcigan xeerarkan la ansixiyey baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxiixay wuxuu ii leeyahay yacni xusuus gaara aniga waayo shaqadayda ayaa ku dhisnayd inta badan mas'alooyinii hor istaagi jiray maxkamadda horteeda ama mawduucyada kale ee lagaga doodaya kiisaska sida qareennada iyo dadka sharci yaqaanada ah marar badan wax igu soo noqnoqon jiro oo su-aashaas jawaabteeda aan ahayn bay ahaan jirtay laakiin maanta alxamdulilaah waa lagu guulaystay in baarlamaankiina ansixiyo madaxweynuhuna saxiixo waxaa laga yaabaa nin xildhibaan oo xildhibaanada ma wada ahan inuu kaala hadlo miyu aniga sharcigaan haddii aan ku ansixiyo dee hebelaa iga xidhan miisoo daynay wax uu kaala hadlaa meeshaas moogta iyo aniga hadda kadib haddaan kuu imaado qofkii aan kaa soo doonto ma ii daynay xildhibaan waa nagala hadleen xildhibaana nagala hadleen war meeshaad ka hadlaysa iyo waxaan iyo meesha maarag midaan waxaan ku idhi hadda anigaa waxaan ku dhawayaa gacmaha iga xir hadda gacmahaygu waa furan yihiin sidaan rabaan meeshaan rabaan kaaga dhifa karaa war niyoo gacmaha iga xir oo sharci la yaqaano oo aan ku shaqayno oo annaga ee muwaadinka noo dhexeeyo oo la jaan qaadi kara sistamka cusub baarlamaanka geeyaan kaala hadlayaaye meesha sidoo kale dhankooda waxaa munaasabada ka hadlay xildhibaanada kale ah qaali cali share iyo yaasiin farey hay-addan waxay keligeed ma shaqayn karto waxay u baahan tahay garab ummadda soomaaliyeed waxaa laga rabaa shacab kasta qof walbo oo shacabka soomaaliyeed ka tirsan inuu iskiis isku xilqaamo uu asagu soo waco laamaha amniga uu yidhahdo war halkaana wax si ka yihiin war halkaana wax ka jiraan war halkaana wax ka qaldan yihiin lixdan iyo saddex sano kadib ayay maantay yeelatay hay-adda nabad sugidda qaranka een, sharci waxaad dareemi kartaan hay-addan maraaxiidii ay soo martay in intaasoo taliyana ay wax weyn taliyo kastaba uu kasoo qabtay guud ahaan dalka gaar ahaan hay-adda haddii aalaheed dhismaheeda iyo haddii aalaheed shaqadii soo qabatay waxaan leeyahay marka hay-addu xeerna baray ku dhisneed haddana waxay leedahay sharci inay sharci yeelato wax allaale wixii intaasoo taliya lix shan iyo tobankii daruufihii ama dhibaatooyinka caqabadihii ay la soo kulmayeen waxaa ugu horreeyey waxaa xanibaya waxay ahayd ee dhanka shuruucda in hay-addu aysan sharci lahayn taliya aan isku dayinna anigu sagaalka taliya aan ogahay taliya aan isku dayino hay-addan sharcigeeda ka shaqeeyaa uma jirin ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala isagoo nabadoonada iyo odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay bulshada hogaamiyaan nolosha dadka muqdisho ay ku jiraan nolol ay u qalmaan ma aha nolol ay tahay in ay ku jiraanna ma aha cidda keliya ee allah subxaana wa tacaala ka sakow noloshaas bedeli kartaahina waa dadka halkaan fadhiya oo go-aan gaara sida la sheegay xabsi iyo xayndaab qalbiga ah ayay nagu haysaa khawaarijta marka qal inaan jebinno derbigaas oo aan go-aan gaarno oo aan u dhaqaaqno annaga oo aan cid kaleeto fiirinayn oo aan cid kaleeto inaan u danaynayn u arkaynin ayaa nala gudboon adeerkay xaad waa ku halqabsanayaa iyo eh, imaam cumar iyo garaadka iyo ragga lamidka ah waxaan leeyahay waa kartaan wixii uu karay cilmi hagar allah u naxariiste waa kartaan waana ku jirtaa oo ka badan baa tidhaahdaa waxaanan aaminsanahay allah u naxariistay markii uu ku shahiiday uu ka dagaalamayey ah, tardo iyo teedaan iyo dhulka ku dhowaa colkii kor saaraa iyo kan idinka idin kor saaran kii isaga kor saaraa ayaa xoogganaa oo badnaa marka waxaan u baahannahay odayaasheenna waa isnaqaanaa magaaladan wax badan oo colaado ah oo ay soo martay oo ciyaalka fadarada ah oo maaragtay waalidkood ka caasiyoobay oo caasi waalidiinka ka adag baad ka suuliseen na hogaamiya oo bulshada hogaamiya oo hogaan baad noo tihiine ficil aan ku darno inaan dhaqaaqno konton iyo saddex sano kadib hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ayaa yeelatay sharci ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka madaxweynuhuna waseexay sideedda bishan cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho
waa tahay markaana haddii aan eego ciidanka booliska ayaa deegaanka celasha biyaha howlgal ay markaasi kus- ka sameeyeen waxay kusoo qaqabteen tiradii ugu badneyd ciyaalweero kuwaas oo markaasi watay tooreeyo iyo baangado ay dadka ku dhibaateyn jireen kooxdan ayaa lagu eedeeyey inay ka hoolanayeen dhibaateynta dadka shacabka ee ku nool deegaankaas waxaana lasoo bandhigay agabkii ay wateen ciidanka ayaana kooxdani ka qabtay waaxda jabadgale ee deegaanka ceelasha biyaha waxaana dhammaantood lagu soo xiray saldhigga guud ee deegaanka ceelasha biyaha howlgallada ka dhanka ah ciyaalweerada iyo burcadda ayaa si wanaagsan uga socda waxaana taliska booliska qeybta guud ka go-an in si laba jibaaraan howlgalladan si ammaanka bulshada oo u noqdo mid sugan ayaa lagu yiri war qoraal ah oo kasoo baxay taliska guud ee booliska gobolka banaadir howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo markaasi lagu soo qabto tiro intaas la eeg oo ciyaalweeraha oo markaasi shacabka ayaana arrintaasi soo dhaweeyey een ku aadan soo qaqabashada ciyaalweeradaas een dhibaatada ku ah shacabka qeybahooda kala duwan dhanka kale markaan haddii aan eego isimada s c ayaa maamulka somalilan waxa ay ku eedeeyeen een inay markaasi bareera u dileen maxaabiis ay ku qabteen dagaalkii u dambeeyey ee labada dhinac shalay ku dhex maray duleedka magaalada laascaanood afhayeenka guddiga soddon iyo saddexda ee markaasi laascaanood ee ku sugan caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falalug ayaa xaqiijiyeen dhacdadan dhankooda ayuu markaasi sheegay in maxaabiis ay qabteen sidoo kale balse ay si wanaagsan ula dhaqmeen maxaabiistu waxa waa ay jirtaa baraha bulshadana waa markaasi lagu soo wadaagi doonaa raggii waxayna markaasi qabteen oo ay meesha kusoo daayeen in badan kuwoodii kalena waa ay markaasi laayeen ayuu markaasi yidhi een caaqil falaalug oo markaasi een ka hadlaya arrintaasi ma jirto wax jawaab ah oo arrintaani ay kasoo saareen dhanka somalilan waxayse xaqiijiyeen inay jiraan maxaabiis dagaal oo ay ku qabteen dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana dibadda madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa fariin u qoray ama ku qoray sheegay inuu markaasi filayo in la xiri doono talaadada soo socota xilli dacwad ooga new york ee isha ay ku hayaan eedeemo ku saabsan kiiska lagu baarayo lacag uu markaasi siiyey haweeney madaxweynihii hore ee ku eedeysay inuu la seexday donald trump ayaa fariintan markaasi ku qoray warbaahinta truth social ee markaasi sanadihii ama sanadihii hore ee sabtida saacadihii hore ee sabtida maanta shalay oo ku sheegay in qoraalkan si qarsoodi ah loo soo dusiyey oo ka yimid xafiiska xeerlaalyaha matana oo qeexayo in musharaxa uga cadcad ee musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore ee mareykanka la xiri doono talaadada toddobaadkan frintan wakiilada wakaaladda wararka e e a b oo u dirtay xafiiska xeraaliha ayaa waxa uu xafiisku weli ka jawaabin xubno markaasi ku dhow donald trump aysan iyagu ka jawaabin mar ay a f b wacday si ay arrintaasi ugala hadlaan warkiisu waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa waana ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka warkayga
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel